أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قد بيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له جزاك الله خير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu leenahay insha allahu tacaala maanta oo bisha shacbaan ay tahay labayo labaatan sanadka kun afar boqol todobiyo soddon waafaqsan sideed iyo labaatanka bisha may laba kun lix iyo toban mowduuc ku saabsan xayaatu saxaabiyaat saxaabiyaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshoodii wax ka mid ah qaabkii ay u noolaayeen saxaabiyaadka nebigu sala allahu caleyh wasalam waxay ka mid yihiin oo qeyb ka yihiin asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabiyaad marka la yidhaha haweenkii unbaa laga hadli asxaabtii rasuulka markii yidhahdana calayhi salatusalaam rag iyo dumar baa laga hadli asxaabta nebiga sala allahu caleyh wasalam waa dadka ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aanka aada ugu ammaanay ilaahay subxaanahu watacaala inuu janno gelinayo uu ballan qaaday raalli inuu ka yahay uu caddeeyey kelimadda xaqa iyagu inay dadka ugu xaq leeyihiin ay ugu mudan yihiin wa alzamahum kelimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha yuu ilaahay ku ammaanay radia allaahu canhum waraduu canhu ilaahay ku ammaanay wa acadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada dadkaas tilmaamaha fara badan leh ee wanaagsan ee ummaddan nebiga calayhi salaatu wasalaam bacda nebiyiha kuwa ugu fadliga badan ah sidii nebigu sala allahu caleyh wasalam ku yidhi xadiis saxiixeynka khayru nnaasi qarnii dadka waxaa u wanaagsan kuwa qarnigayga huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum ilaahay subxaanahu watacaala suurata ahli cimraan waxa uu ku yidhi kuntum khayra ummah ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah marka saxaabada nebiga sala allahu caleyh wasalam oo fadaa'ishooda iyo wanaagooda aanan ku soo koobi karin inta balse ah dadkaana la amray inaan ku dayanno u ducayno aan jeclaanno waaladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan ilaahay suuratu alxashar markuu u qeybiyey dadka wanaagsan saddex qolo laba qolo qolada ugu horeyda muhaajiriin dadkii islaamka ku hormaray oo ilaahay yidhi ulaa'ika hum asaadiquun kuwaasaa runlowyaal ah bau ilaahay qolada labaad sheega oo ah ansaartii dadkii soo dhoweeyey iyagana ilaahay wuxuu ka yidhi ulaa'ika hum almuflixuun kuwaasaa liibaanay qolo saddexaad uu sheegay ilaahay tilmaamahan bay leeyihiin marka inagu muhaajiriinna ma nihin ansaartii nebigana ma nihin calayhi salaatu wasalaam nafteenna wanaag haddaan la rabno waxaa noo hara oo keliya kuwa saddexaad ee ilaahay tilmaamahan siiyey waaladiina jaauu min bacdihim kuwaa dabadood kuwa yimaade yaquuluuna waxay leeyihiin rabbana kfir lanaa rabbigeennu noo dembi dhaaf waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaalaheennii iimaanka nooga horreeyana u dembi dhaaf waa saxaabadii wey walaa tajcal fii quluubina ilaahu quluubteenna dhexdeeda ha yeelin khilan nacayb liladiina aamanuu kuwii rumeeya allow ha u yeelin innaka adigu ra'uufun alla turid badana tahay raxiimu naxariis badan marka ducadaas baa ilaahay u jideeyey subxaanahu watacaala mu'miniinta inay ugu duceeyaan saxaabada nebiga sala allahu caleyh waaalih wasalam marka noloshii saxaabiyaadka qeyb ka mid ah hal fadhi iyo laba laguma soo koobi karee oo tilmaan u ah insha allahu tacaala noloshooda intooda kale ayaan wax iska xasuusinaynaa haddii allah awoodda la idmo ilaa toban iyo sagaal tusaale ayaan soo qaadanaynaa insha allah haddii ilaahay idmo haddaan ka gaarno arrinka ugu horeeya waxa weeye saxaabiyaadka nebiga sala allahu caleyh wasalam sida ay u cibaado badnaayeen oo ay u jeclaayeen ilaahay subxaanahu watacaala inay xusaan khaasatan waqtiyada gaarka ah ee fadaa'isha khaaska ay ku soo aroortay sida salaadda dabadeed salaadda fajar dabadeed qofku markuu tukado inuu dikri ilaahay u fadhiisto xus ilaahay u fadhiisto meeshuu ku tukaday aanu ka kicin ilaa laga gaaro qorax ka soo bax ee saxaabiyaadka noloshoodii arrinkaa wax ku saabsan daan tusaale ka soo qaadanno waxaan ka soo qaadanaynaa hooyadeen umulmu'miniina juwayriya nebiga sala allahu caleyh wasalam xaasaskiisa mid ka mida waa hooyadeen ilaahay baa yidhi subxaanahu watacaala fii suurati alxazaab annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum nebiga caleyhi salaatu wasalaam xaasaskiisu waa mu'miniinta hooyooyinkood marka xaas kastoo nebiga sala allahu caleyh wasalam u qabay waa hooyadeen yacnii xagga ixtiraamka iyo xagga xurmada weeyaan marka juwayriya radia allahu tacaala canha um almu'miniin waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu caleyhi wasalam in nebigu sala allahu caleyhi wasalam kharaja min cindiha bukratan xiina salla subx wa hiya fii masjidiha huma rajaca bacda an adxaa wahiya jaalisa faqaal maa zilti cala alxaali alatii faaraqtuki calayha qaalat nacam qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam laqad qultu bacdak arbaca kalimaatin wa halaaa maraat low wasinat bima qulti mundu lyowma lawasanathunna subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa midaada kalimaatih xadiidka imaam muslim ayaa saxiixiisa ku soo saaray can juwayriya um almu'miniin radi allahu canha raallaha ka ahday um almu'miniin juwayriya waxa ay tiri kharaja waxaa baxay min cindiha agteeda waxaa ka baxay bukratan maalin subaxa gelin hore xiina waqtigii sallaa uu tukaday asubxa yacni kharaja nebiyu sala allahu caleyh wasalam nebigaa wuxuu ka baxay subaxii hore gelinka hore markuu salaad subax tukaday wahiya fii masjidiha iyadoo masjidkeedii meesha ay ku tukato gurigeeda ay ku leedahay iyadoo joogta oo ku cibaadaysanaysa uma dabeed rajaca waa laabtay nebigu sal l salam oo juwayriya ku soo laabtay bacda an adxaa markuu barqaystay kadib salaad duxaaday waqtigii markii la gaaray qoraxday soo baxda ku soo laabtay nebigu sal slam wa hiya walxaal hiya iyadu jaalisatun ay fadhido sidiiay u fadhidaa uu uga tegay nebigu sala allahu caleyh wasalam fa qaala markaabuu nebigu wuxuu ku yidhi maa zilti kama aadan zuulin miyaa weli ma waxaa tahay cala alxaali alatii xaaladdii faaraqtukii aan kaaga tegay calayhaa iyada sidii aan kaaga tegay miyaad u tahay weli yacnii nebigu sal l salam xaaskii juwayriya weydiiyey ma sidii uu uga tegay salaad subax markuu tukaday ayay weli u fadhidaa barqadiina waa la mari markaabay tihi qaalat waxay tihi nacam haa qaala wuxuu yidhi annabiyu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku yidhi laqad xaqiiqdi qultu waan idhi bacdaki kadibkaa arbaca kelimaatin afar kelimo wa halaaa maraatin iyo saddex mar afar kelimo ayaan saddex mar ku celiyey low wasinad haddii lala cabiro bimaa wixii qulti aad tidhi mundu lyowma maantoo dhan la wasanad hunna way la miisaami lahayd subxaana allahi wa bixamdih cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa midaadi kalimaatih afartaa kelimo ayaan iri buu yidhi nebigu sala allahu caleyhi wasalam kadibkaa oo u dhiganta juwayriyey wixii aad odhanayday maanta oo dhan waa maxay subxaana allah ilaahay ceebka hufanaanshihiisa ceebka fogaanshihiisa wa bixamdihi mahad iyo ammaantiisa allaalehe labadaaba ilaaha u kulansan ceeb oo dhanna ilaaha ka fog ammaaniyo mahadoo dhanna allah baa leh cadada khalqihi subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqihi makhluuqaadkiisa tiradooda ayaan subxaana allahi wa bixamdihi odhanaa weyaan tirada ilaahay intuu abuuray fara badana wa ridaa nafsihi raalli ahaanshihiisa intuu ilaahay ka raalli noqdo yaa gaari karaa wa zinata carshihi carshigiisa culayskiisa intuu la egyahay wa midaada kelimaatihi kelimooyinkiisa tiradooda intay la egyihiin subxaana allahi wa bixamdihi ayaan leeyahay tirada khalqigiisa intuu rabbi ka raalli noqdo carshigiisu intuu la egyahay culayskiisa kelimooyinkiisa tiradoodu intay la eg tahay marka xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa umulmuminiina jawayriya radi allahu tacaala canha in ay markay salaaddii subax tukan dabadeed meesheedii ay fadhiisatay ilaahay ay xusaysay ilaa la gaaray barqadii ay qoraxda soo baxday xaalkoodu sidaasuu ahaa marka waa in gabadha mu'minadda ay kaga dayato oo xatii haddaad dhowran awoodi weydo maalmaha qaar maalintaad awoodda ha ka tegin fataquu llaha ma statactum ilaah waxaad awoodaan intaa awoodaan ilahay ka baqa culamadu waxay yidhahan laa yudraku maa laa yudraku kullu laa yutraku jullu wixii aan la wada samay karin lagama wada tago tusaaleahaan haddii aad shan maalin mashquulsan tahay oo muxuu ahaa aadan bacda alfajar fariiso karin labada maalin ood fariiso kartid ha yaraysanin halkaa fariiso ilaahay ku xus qoraxdu intay ka soo baxdo weliba qoraxdu qayda rumxin wax la eg muxuu ahaa waran in la eg shan iyo toban daqiiqo ilaa labaatan daqiiqo meelahaasa lagu qiyaasay intay ka soo baxda kadib oo qofku halkaa fadhiyo ilaahay xuso arrinta iyadaa oo jawayriya radia allahu tacaala canha ay samay jirtay waxay ka qaadatay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebiga sala allahu caleyh wasalam laf ahaantiisa ayaa ilaahay sidaa u xusi jiray saxaabadu waxay samaynayaan nebiga kaga dayan jireen calayhi salaatu wasalaam waxaa soo saaray imaam muslim fii saxiixih can simaag bin xarbin qaal qultu lijaabirin samura akunta tujaalisu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala nacam kahiiran kaana laa yaquumu min musalaahu aladii yusalii fiihi asubx aw alghadaad xataa tatluca ashams faida talacat ashamsu qaam ilaa akhiri xadiid taabiciga leela simaag bin xarbin baa wuxuu yidhi jaabir binu samura waxaan ku idhi akunta tujaalisu rasuula allahi sal slam ma la fadhiisan jirtay ilaahay rasuulkiisa sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu nacam haa kahiiran in badan in badan baa nebiga sala allahu caley wasalam la fadhiisan jira marya laba maaha kaana laa yaquumu kama aanu istaagi jirin nebigu sala allahu caleyh wasalam min musallaahu meeshuu ku tukaday musallaagii alladii kaasoo yusallii uu ku tukanayo fiihi musallaaga dhexdiisa asubxa salaada subx aw alkhadaata ama salaada khadaad waa isku mid marka meesha uu ku tukanayo ayuu fadhiisan jiray nebi sal slam xataa tatluca ashamsu intay qoraxdu ka soo baxdo faidaa talacat hadday soo baxdo ashamsu qoraxdu qaama waa istaagay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaas samayn jiray saasay saxaabadu uga daysadeen riwaayad kaleo imaam bukhaari imaam muslim isna soo saaray jaabir bin samura oo laga wariya an nebi sal slam kaana idaa salla alfajra nebigu wuxuu aha fajarka hadduu tukado jalasa waa fadhiisanaya fii musallaahu meeshiisa meeshuu ku tukaday xataa tatluca ashamsu xasanan intay qoraxdu si fiican u soo baxdo marka umulmuminiina jawayriya radia allahu tacaala canha nebiga calayhi salatsalaam ayay ka qaadatay salaada subax dabadeed qofku markuu tukado inuu halkaa fadhiisto oo uu sugo intay qoraxdu ka soo baxaydo ilaahay xuskiisana uu wado wahaakada saxaabada ridwan llahi tacaala caleyh samay jireen waad ogtihiin aharka isna imaam muslim uu soo saaray saxaabilah cabdulahi bin mascuud radi allahu tacaala canhu sidaasoo kaleu ahaa taabiciintu waa kuwa yidhaahdeen salaad subax markaan tukanay kadib ayaan waxaan aadnay guriga cabdulaahi bin mascuud say diinta uga bartaan markaabaan idan dalbannay soo galaana la yidhi marka ma aanan gelin mar labaad bay nugu soo laabatay gabadhii tiri miyaan soo gala laydin dhihi miyaadnan soo gelayn marka waa galnay cabdulaahi bin mascuudoo yusabbix tasbiixsanaya oo fadhiyo ilaahay xusaaya markaa wuxuu yidhi miyaan laydiin idmay inaad soo gashaan waa naloo idmayba waxaan islahayn reerka qaarkooda laga yaaba guriga in laga hurdaayo markaa wuxuu yidhi waxaad u moodeen ibnu umu cabdin isagaa iska hadli alhudali hooyadii weye inay ahalkiisu hurdaayaan oo khafla ay ku sugan yihiin saacaddan miyaad moodeen cid hurdee ma lahan wa kadibna wuxuu kusii jeestay alla xuskiisii markii uu siri qoraxda soo baxda weydiiyey gabadhii qoraxda ma soo baxday mayay tiri haddana waa xuskiisii sii jeestay uu sii watay alla xuskii markuu haddana u maleeyey qoraxda inuu soo baxo weydiiyey haabay tiri markaaba ku soo jeestay markaaba wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii aqaalanaa yowmana haada walam yuhlikna bidunuubina mahad waxaale ilaahayga maantana cafiye oo dunuubteennii aan ugu halaagin oo qofku salaadii subax markuu tukada kadib inuu fadhiisto oo ilaahay xuso oo qur-aanka akhriyo oo ducaysto oo adkaarta soo aroortay faraha badan oo akhristo waxay calaamad u tahay qofka in aan dembigiisa ilaahay ku halaagin ee ilaahay u cafiye marka walaalayaal arinka umulmuminiin juwayriya radia allahu tacaala canha ay samaysay waxa weeyaan waa arin nebiga sala allahu caleyh wasalam ay kaga daysatay saxaabadiisuna ay samay jireen waay marka arinka isaga ha lagu dadaalo adkaarta la jideeyo iyo muxuu ahaa qur-aanka la akhriyo waxaa ka mida aayatulkursiga in la akhriyo waxaa ka mida qul wallahu axad qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas tiiba saddex mar in la akhriyo waxaa ka mid a muxuu adkaar fara badan adkaarta wax ka mid a haddaynu sheegno waxaa ka mid a xadiidka uu soo saaray saxiixayn ku sugan abi hureyra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir fii yowmin mi'ata mara kaanat lahu cidlu cashara riqaab wkutiba lahu miatu xasana wamuxiyat canhu miatu sayi'a wakanat lahu xirzan min ashayطaani fii ywmihi dalik xata yumsi walam yaأti axadu biafdala mima jaءa bih ila rajulu camila akara minhu saxaabi abu hureyra wuxuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi qofku yidhaahdaa laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooye waxdaw xaalou yahay keligi laa shariika wadaag ma laha lahu alla u sugnaaday lahu alla umbaaleh almulku lahaanshaha oo dhan walahu isaga umbaaleh ma ammaanta iyo mahadda alxamd wa huwa isaga calaa kulli shayin qadiir wax walba awooda fii yowmin qofkii maalin yidhaahda mi'ata mara boqol mar boqol mar qofkii yidhaahda marka markaad meeshaa fadhidid laa ilaaha ila allaahudaas boqol maraa odhan kartaa muxuu ku heli qofku kutiba lahu cidlu cashar riqaab waxaa loo qoraa toban luqun qof xoreeye oo kale toban adoon qof xoreeye ajirkeeda loo qori ujeeda wa kutiba lahu miatu xasana boqol xasana waa loo qoraa wa muxiyat canhu miatu sayi'a boqol xumina waa laga tiraa wa kaanat lahu waxayna u ahaataa arinkaa u fiirso xirzan ayay u ahaataa xirsi waxay uga noqotaa min ashaytaani shaytaan fii yowmihi maalintiisa daalika kaa shaydaanna waxay uga noqotaa xirsi xirsiga uga noqotaa il iyo xasad iyo sixir iyo bele oo dhan shayaadiin ka imaata shayaadiin alinsi waaljin dikriga ilaahay subxaanahu watacala ayaa xirsi kaaga ah ilaahay baad waxaad ka samaysay aadaad waxa weye shaydaan baad xirsi ka samaysatay oo muxuu ahaa meel baad ka gashay shaydaan bay difaac uga taha weeyaan shaydaan ayuu meel ka galay xataa yumsi inta uu ka waabariisto inta uu ka galabaysto inta uu ka galabaysto galabti iyadana waa la jiidayaa walam yaati axadun qofna kalama yimaado biafdala mima jaaa bihi wuxuu la yimid qofkaasi wax ka badan ilaa rajulun qof mooyee rajul meesha nin laga wada qof baa laga wadaa camila akthara minhu sameeyey qofkaa wuxuu sameeyey wax ka badan qofkaasi wuxuu sameeyey wax ka badan mooyee qof la yimaadaah ma jirto maalintaa qofku wuxuu la yimid qofkaasi wuxuu la yimid adkaarta waxaa ka mid a xadiidka nebigu sala allahu caley wasalam wuxuu yidhi man qaala subxaana allahi wa bixamdihi fii yowmi mi'ata mara xutat khataayaahu wa in kaanat midla zabadi albaxr maalin gudaheed qofkii yidhaahda subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alla ceeb ka hufanaantihiisa wa bixamdihi ammaantiisa yani ilaahay baa ceeb ka hufan ammaan iyo mahad oo dhanna ilaahay baa leh kelimatu tawxiidku waa laa ilaha illahu la macnataha qofkii yidhaahda maalin boqol mar dunuubtiisa waa la daadiyaa haba la mid ahaataba badda xoombadeedaba saa u fara badato marka subxaan allahi wabixamdid iyadana boqol mar inuu qofku yidhaahdo xadiikaas xadiis sugan weya waxaa ka mid a adkaarta xadiis imaam muslim soo saaray min xadiidi samr bin jundub radi allahu canhu qaal qaala rasuul lah sal slm ilahi rasuulkiisu wuxuu yidhi axabu alkalaami ila allahi tacaala arbacun ilaahayga sarreeya hadal waxaa loogu jeceliyay afar laa yaduruka biayihina bada't ku dhibi maayo afarta kelima midaad ka bilowdo taa doonto ka bilow subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar afartaa kelimo waa hadalkau ilaahay subxaana watacaala ugu jecel yahay ujeeda taleefon haddaan qaadano oon dad wacno waxaanaan ogeyn aan ka hadalno maxaan ka faa'iideynaa laakiin haddaan afartaa kelimo dhahno hadal ilaahay ku ugu jecel yaan ku hadalnay saasoo kale imaam muslim saxiixiisa wuxuu kusoo wariyey min xadiidi abi hureyra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam ilaahay rasuulkiisu waxa uu yidhi lian aquula inaan idhaahdo subxaana allahi walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar أحب إلي مما طلعت عليه الشمس سبحaan allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar inaa idhaahdo subxaana allaahi ilaahay baa ceeb ka hufan walxamdu lilah ammaan iyo mahadoo dhan allaale walaa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudo allahin ma jiro wallaahu akbar cid kasta allah ka weyn in aan idhaahdo axabu waa loo jeceyl badan yahay ilaya aniga xaggayga mima kii waa looga jeceyl badan yahay dalcad ay u soo baxday calayhi maaga dushiisa ashamsu qoraxdu qoraxdu waxay kasoo dul baxday oo dhan afartaa kelimaan ka jeceloy nebigu sala allahu aleh ali wasalam marka walaalayaal dikrigaa isagaa wakhtigaa isaa la akhriyo wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ashamsi wa qabla alguruub rabbigaa tasbiixso adoo tasbiixda xamdiga ilaahay ku dheehaysid oo ku lamaaninaysid waa subxana allahi wabixamdigii qoraxdu intaanay soo bixin iyo qoraxdu intaanay dhicin marka casir dabadii ilaa qoraxdu intaanay ka dhicin iyo fajar dabada qoraxdu intaanay kasoo bixin ayaa la jideeyaa marka umulmu'miniina juwayriya radia allahu tacaala canha oo ah ka mida nebiga sala allahu caley wasalam saxaabiyaadkiisii weliba xaaskiisii ah hooyooyinka mu'miniinta ah waxaana la ogyahay nebiga sal ly salam xaasaskiisuay adduunka xaasaskiisa ugu ahaayeen ayay aakhiran xaasaskiisa ugu yihiin ahlu jannaha marka aan aan ku dayanno tilmaan wey tilmaan labaad caqligii faraha badnaa ee saxaabiyaadka waxaan ka soo qaadanaynaa iyadana saasoo kale sawda nebiga sal slam xaasaskiisa mid ka mida sawda bintu zamca radia allahu tacaala canha jacalat yowmaha min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam licaa'ishata qaalat yaa rasuula allah qad jacaltu yowmii minka licaa'isha fakana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam yaqsimu licaa'isha yowmayni yowmaha wa yowma sawda sawda radia allahu tacaala canha nebiga sala allahu caleyh wasalam xaaskiisii ayaa yaro weynaatay xagga da ahaan markuu nebigu guursanayo cala slaf ahaanteeda qof weyn bay ahayd nebigu sal slam xaasasku guursaday dhammaantood haween lasoo guursaday oo ay ahaayeen intaan ka ahayn caaisha umulmu'miniin caaisha gabar yar un ka ahayd nebiga sala allahu caleyh wasalam waxay ulajeedku dacwa ilallaahi u kaalmayn diinta ilaahay la kor yeelo ayay ahayd nebigu caleyhi salaatu wasalaam fashaahid nebiga sala allahu caleyh wasalam sawda markay sii yara gabowday radia allahu tacaala canha sii yaro weynaatay xagga da'da bay maalinteedii oo nebi sal salam qayb ahaan uu u imaan jiray dee cadaaladday ka mid tahay islaamka haddii uu qofku uu xaas ka badan guursado inuu cadaalad sameeyo dhaqaale ahaan iyo la joog ahaanba si walbaba wax allaale wuxuu awoodo marka nebigu sala allahu alay slam xaasaskiisa midba habeen buu la joogi jiray oo la hoyan jiray sawda markii habeenkeedii ay muxuu ahaa waxay nebiga sal salam waxay ku dhahday yaa rasuula allah jacaltu yowmii minka maalintii aan kugu lahaa xaq kugu lahaa waxaan yeelay licaaisha caaishaan siiye fa kaana rasul l slm rasuulku wuxuu ahaa yaqsimu lcaaisha caaisha mid u qaybinaya yowmayni laba maalin ayuu siin jiray slam yowmaha caaisha maalinteedii iyo wa yowma sawda maalinta sawda ayib riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan arinkaas inay ahayd sawda radia allahu tacaala canha inay dareentay waa sida iyadu dareentay arrinuu nebigu sameeye maaha caleyh salaam arrinuu sameeye maaha riwaayaad tilmaamaya inuu sameeyaa jira laakiin waa daciif ma sugna arrintay dareentay oo ah in muxuu ahaa ay qof waayeela tahay oo ayba dhici karto in muxuu ahaa nebigu sal salam uu furo iyadaa dareentay nebigu ma samayn caleyhi salatu salaam marka saasaa sabab u ahayd qaalat caaisha caaisha waxay tidhi walaqad qaalat sawdatu bintu zamca sawda bintu zamca waxay tidhi xiina asanat markay da-owday wa fariqad ayna cabsatay an yufaariqaha in s slam firaaqo rasuulullah sal slam inuu ou firaaqo ou furo yaa rasuulallah yowmi licaaisha ilaahay rasuulkiisiiyow waxay ku tiri maalinteeda caaishan siiy faqabila dalika rasuul s slam rasuulku arrinkaa waa ka aqbala minha iyada qaalat waxay tidhi naquulu waxaan leenahay umulmumin caaisha odhanaysa fii dalika anzala allahu tacaala wa fii ashbaahiha arrinkeeda iyo kuwa lamidkaa ilaahay wuxuu ku soo dejiyey araahu qaala wa in imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan haween hadday ka cabsato ninkeeda nushuus ma- muxuu ahaa amaba icraadka jeesasho ee, ee, wax dhiba ma laha inay muxuu ahaa ay wax ku heshiiyaan rawaa abu daawuud saxab albani fi saxiix abi daawuud haddaba xadiidka waxaa laga qaadanaha la yidhi xigmaddii saxaabada sawda radia allahu tacaala canha markii ay dareentay inay dhici karto eh, in nebigu sala allahu caleyh waaalih wasalam uu furo ayna rabto nebiga calayhi salaam de inay cismadiisa ku jirto oo hooyadii mu'miniinta ay tahay aakhirana nebiga sal slam xaaskiisa ay tahay ayay waxay eegtay eh, iyadoo rabta maalinteeda nebi sal slm inuu la joogo de nebiga ilaahay qofuu la joogo gurigeeda joogo qof walbaa garanay qiimaha ay leedahay haddana marka isu eegtay inay weydo yacnii nikaaxa dhanba uu meesha ka baxo iyo inay muxuu ahaa eh, nikaaxa inta celido ay ka sabarto habeenkeedaas eh, eh, marka isu eegtay waa laba imtixaan wey laba dhib waay laba culays waay waxay dooratay labada dhul- culays waxay dooratay kii yaraa inay faraha kala baxdo oy waajahdo Eh, muxuu ahaa waxay marka nebiga calayhi salaam yaa rasuulallah ay furin bay tiri yacni yaa rasuulallah maalintaydii caaishan siiyey bay tiri marka waxay dhahaan ahlucilmi meesha waxaa laga faa'iidaa caqliga Sa- sawda radia allahu tacaala canha ay lahayd waxaana waa maxay qofku laba arin inuu isu eego laba arin inuu isu eego sawda laba arin baa hortaalla ayadu say u suuraysatay radia allahu tacaala canha in nebigu calayhi salaam uu furo oo halkan ay ku weydo waxaasoo sharaf oo fara badan iyo inay maalinteeda ka harto habeenkeeda ayna s- ku weydo la joogga nebiga sala alla ly salam waxaway habeenka iyo maalintaaba marka isu aragta waa laba arrin wey waxay dooratay labada arrin kii dhibka yaraa kii dhibka yaraa ay dooratay marka waxaa laga faa'iiday qofka muslim guud ahaan gabadha muslimadda gaar ahaan inay saasoo kale u xigmadaysato oo haddii ninkeeda muxuu ahaa mathalan eh, ay wax ka weydo xaqeeda ka mida ay markaa eegto faa'iidada guud faa'iidada guud ma weyn tahay mase waa yar tahay hadday faa'iidada guud u soo baxdo inay weyn tahay inay iska aqbasho oo aanay odhan mathalan haddaan xaqaygii ninkan ka waayey waa kala tegaynaa furiin baa naga dhexeeya hadda waayahay markaa ma eegtay dhibka guud oo ka dhalan kara adiga kaaga dhalan kara caruurtaada uga imaan kara dadkaaga uga imaan kara diintaada uga imaan kara ma eegtay intaas markaad eegtid ayaa laga rabaa inaad barbar dhigto inaad dhibkan yarow ninka uu mu- aad ku sabartid ama culayskan kaa soo wajahay markaas waa x- caqli weeye waa xikmad waana diid waa diin sidaa culimmadu waxay dhahaan idaa tacaarada mufsadataani ruuciya acdamuhumaa darara biirtikaabi akhafihimaa haddii laba dhibaato iska ay- ay- ay iska hor yimaadaan midda weyn baa la qiimeeya iyadoo markaa lagu dhacayo tii yaraa waxay kale yidhaahdaan yukhtaaru ahwanu sharayn laba dhibaato kan fudud baa la qaataa waxaa kale yidhaha adararu alashad yuzaalu bidarari alakhaf dhibka weyn waxaa meesha looga saaraa dhibka yaroo la wajahayo waxay kaloo yidhaahdaan yudfacu acdamu dararayni biirtikaabi akhafihima laba dhibaato kan weyn waxaa looga hortagaa kan yaroo lagu dhaco waxay dhahaan tuxtamalu akhafu lmafsadayni lidafci cadamihima laba dhibaato eh, mid ka yaraa la xambaartaa iyadoo kan weyn looga hortegayo waxay yidhahaan ida ijtamaca makruuhaani aw maxduuraani aw dararaani walam yumkinu alkhuruuju canhuma wajaba irtikaabu akhafihima hadday laba dhibaato laba naftu jeceshahay laba xaaraana laba dhib hadday kulmaan aanayna suurtoobayn labadoodii in laga fakado waxaa lagu dhacaa mid ka yar yacni marka xigmad waaye qoysas badanoo waxaad arkay ku burbura ayadoo gabadhii muslimadda ahayd ay hal dhinac ka eegayda ninkeedii dhinac dhinac bay ka eegtay inaanu ku fiicnayn bay aragtay ma ma ujeedaa waxay samaynaysaa dhibka weyn bay ku dhici caqligeeda u laaban mayso tusaale ahaan midbaa waxay ka warheli ninkeedu inuu n- naa kale la guursaday haye maxay arrintu maxay tahay waxaad arkay inay samayso wax weyn oo dhibaata uga imaanayso oo iyadiiba ay noqotoba mararka gobol qofka meesha ka baxay oo waxa waaye carruurtii iyo wax walba lagu furay maxigabad maa arrinkaa isyada marar badan xataa isagoo ninku xaas guursan amaba aanuba niyeysnayn baa waxay imtixaan ay ninkii ku haydaa iyo xisaabtan iyo dabagal iyo waswaas fara badan marka qofku hadduu odhan lahaa war xikmadda aan eego waa run culays baa meeshan ka yimid laakiin culayskan midka weyn yaanan anigu isku sababin almuhiim marka waxaa laga qaadanaa ulajeedadu waxay tahay qofku inuu xakiim noqdo cilmi badan caqli badan meel dheer wax ka eega meel dheer wax ka eega dhib inaad ku sabarto adoo dhibaato weyn ka cararaya inaad ku dhacdo xikmadday caqliga ka mid tahay doqonnimo maaha dad baa qoysaskooda burbiya dhibaato u keena caruurtooda iyagoo eegaya hal dhinac ooaan eegaynin nolosha guud diintooda sharaftooda adduunyadooda aan eegayn marka arinta waxaan ka faa'iidaysanaynaa radia allahu tacaala canha nebiga sal slm xaaskiisa sawda bintu zamca radia allahu tacaala canha waxaa ka mid a saxaabiyaadka ridwaanllahi tacaala calayhim noloshoodii qiimaha badnayd siay owlaadooda diinta ugu barbaari jireen iyagoo xataa yaryar oo aan qaan gaarin oo ilmo yara ayay waxay ku barbaryi jireen ku barbaarin jireen cibaadaadka si markay weynaadaan ay u bartaan iyagoo laxaw badan u haya caruurtoodii de waa hooyooyin weliba mu'minaadka ugu naxariis badan dadka kale oo waa u diin caruurtooda inay u naxariistaan oo daryeelaan oo ilaahay ka baqayaan oo aakhira la weydiin doonaa way ogyihiin sidaasay tahay haddana laxwgaasi jacaylka ubadka u qabaan uma diidin inay cibaadada ku tarbiyeeyaan ballegeyso xadiidkan bukhaari baa soo saaray saxiixiisa can rubayic bintu mucawid radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi rubayic bintu mucawid waxay tidhi arsala nebiyu sala allahu caleyh wasalam khadaata caashuuraa nebigu wuxuu diray calayhi salaam maalintii caashuuraa ilaa qura al ansaar reer ansaar buu u diray dadka reer ansaara magaalooyinka meelahay deganaayeen waa intaan ramadaanka la waajib yeelin maalintan caashuuraa maalinta tobanaad ee bisha muxaram oo la soomo weeye soonkiisa waa maalinta ilaahay uu gargaaray uu guusha siiyey nebiyullaahi muuse iyo dadkii la socda mu'miniinta fircawna ilaahay uu badda ku halaagay iyo ciidankiisii marka maalinta iyadaa buu nebi sal slam dad u diray reer ansaar oo wuxuu ku yidhi man asbaxa muftiran falyutima baqiyata yowmi man qofka asbaxa waa beriisa muftiran xaali waa mid afurarsan falyutima ha dhammaystiro baqiyata yowmi maalintiisa inta ka hartay yacni falyutima ha dhammaystiro ha soomo wey baqiyata yowmi maalintiisa inta ka hartay dadki waxaa la gaarsiiyey war qofkiinii aan soomanayn oo laga bilaabo saacaddaas soon inta maanta ka hartay haye waman asbaxa qofkii waa bariistay saa'iman xaaliga mid soomanna falyusim ha soomo qofkii soomanaana soonka ha wado yaanu furin markii hore sunno ahaa hadda soom yowmu caashuraa waajib waayo waa intaan ramadaan la waajibin waa markii ramadaan la waajibiyey sawmu caashuraa sunna u noqday marka qaalat waxay tihi marka rubayac bintu mucawid maxay dhahday ulajeedku inta way fa kunnaa waxaayna nasuumuhu kuwa sooma yowmu caashuraa bacdu markaa kadib wa nusawimu waana soomi jirnay sibyaananaa caruurteenna yaryar dhallaankeenna waa soomi jirnay haye wanajcalu waxaan yeeli jirnay lahum iyaga allucba waxay ku ciyaaraan oo min alcihni suuf laga sameeyey yacnii sawiro waxaan boombalaha aad dhahdaan ama muxuu ahaa tooyga aad dhahdaan oo weliba ayay ay samey jireen oo laga sameeyey suuf weliba suufka cihni waxa midka midabada kala duwan lahaa ala sameeyey wax sawir camala waa way u banaanta gabdhuhu inay ku ciyaaraan waxyaabahaas xadiisaa tilmaamaysa caaisha umulmuminiina kula ciyaari jirta saaxiibyaad ay lahayd weliba sawiro muxuu ahaa tooyo noocan muxuu ahaa weliba gabdhay ahaayeen marka waxba dhibi male arrinka waxay tiri marka waxaan sii jirnay radiallahu tacala canha dhahda waxay ku ciyaaraan fa idaa bakaa hadduu ooyo axaduhu midkood cala acaami cuntada u ooyo actaynaa waan sii jirnay hu qofka daaka cihnigaasi ciyaartaasaan sii jirna waxaasay ku ciyaaraan xataa yakuuna intuu ka ahaado cinda aliftaari waqtiga afur inta laga gaaro bal u fiirso ilmo yar ayay afurinayeen markay cunto u ooyaanna waxay ku ciyaarana sii jireen ilaa afurka laga gaaro waa markuu ilmuhu awoodo waayo aanu ku xanuunsanaynin ma ujeedaa haba oo ooyo ad adaygaa ilmaha yararkaa ad adayga marka lagu barbaariyo marka dambe anfice qof wax qabsado wax isku tara noqon laakiin ilmaha haddii cunto iyo raaxo iyo laxawkoolin lagu barbaariyo waxaa laaba inuu noqdo sambac oo waxba aan fahmin waxba aan fahmin inuu noqdaa waxbaa naftiisa wax u qaban isagoo weyn laleeyahay kobaha soo qaado war cadayso war dharkii gasho war aawo fanaanadii saas loo daba joogo laakiin haddii muxuu ahaa adadayg iyo lagu koriyo waxaweyaan iyo iyo mataqan waxqabsi waxaweyaan soomid salaad insha allahu tacaala waxay tarbiyadiisa dambe wax weyn ay ku taraysaa marka saas samay jira gabdhihii yaryaraa marka saasoo kale in xijaabkii la baro waxaweya oon la oran gabadhan war waa yar tahay ma qaangaarin kadibna waxaa dhec markay qaangaarto xijaabkii inuu culays iyo dhibaato ciriiray u aragto wahaa kada ilmihii haddaan salaada la barin ee marka lix iyo toban afar iyo toban shan iyo toban gaaran la yidhaha salaad tukada waxaa arka ilmihi aan taxiyaadka u fariisan karin dhibaato ay ka haysato cibaadadii wadamada gaale hadduu joogan du doono maba tukanayo uu leeyaha ciriiri buu u arkaa laakiin isagoo yar haddii lagu barbaariyo ilaahay dartii loo barbaariyo lana jeclaysiiyo hadda xoog iyo qasabna maaha iyo ilmihii waxa weeye in ay wixii ku samaynayaan argagaxin iyo cabsigelin iyo maaha si naxariis ay ku jirto oo loo sheegayo sababta ka dambeyda janno inay ku helayaan naar kaga badbaadayaan fadliga ku sugan qofku wixii in la jeclaysiyo uu dareemo marka in hooyooyinka mu'minaadka iyaguna muxuu ahaa weliba hadda bisha ramadaan haddii ilahay idin asbuuciyo meelahaasa ka hartay in caruurta hal maalinba allaha ka dhige la soomiyo waxay ku ciyaaraanna lagu ilowsiiyo hadday ooyaan waa haddii aan caafimaad darro iyo dhibaata aanay uga imaanaynin waxaa ka mid a saxaabiyaadka nebi sal l slam dhaqankoodii alwarac alla ka cabsiga faraha badnaa alla ka cabsiga faraha badnaa oo xataa dad hadday wax dhexeeyeen ay wax dhex mareen oo laba haween la isla qabo wax uun ay jiraan oy midooda aragto tan kale inay meel dacfiya ay ku sugan tahay oy uga aar gudan karto oy mataqaanaa sumcadda uga dili karto ma aanay samaynayn ilaahay bay ka baqaayeen alla ka cabsiga ka celinaya bal qisadan la yaab kala dhegayso qisadii ifkiga qiso waxaa jirta umulmu'miniina caaisha nebi sal slam xaaskiisa caaisha bintu abibakr radiallahu tacala canha munaafiqiintu ay ku been abuurteen oo yidhaahdeen macsiyay samayda ciyaadan billaah ilaahay baa qur-aanku beri yeelay ilaa haddana raafido shiico sidii warkiibay wadaan munaafiqiintu ay sheegeen ilaahayna uu ka beryeelay umulmu'miniina ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun lahum makfiratun warisqun kariim suuratu nuur buu ilaahay kaga warramay weli dad islaam sheeganaya ayaa umulmuminiin caaisha arrinta iyadaa ku sheegaan inay munaafiqiin yihiin wallaahi cad daliil u taha cad marka caaisha waxay tidhi qaala caaisha kaana rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulku wuxuu ahaa sa'ala mid weydiiyey zaynab binta jaxshin ayuu weydiiyey nebi sal slam xaaskiisa weye zawja nebiy sal sl nebiga xaaskiisa marka zaynab bintu jaxshin waa mid kale wa hadda caaisha aa werinaya qisada nebiga xaaskiisa weye xaaskiisa nebiga maanta barana dhowr sawda haddaan ka hadlnay bintu zamca juwayriya iyadaan ku bilownay radia allahu tacaala canhunna wa ardaahunna marka waxay tidhi zaynab bintu jaxshin nebi sal slam uu weydiiyey can amri arrintayda wuxuu yidhi zaynabey maxaad caaisha waad maqashay warku soo gaaray arrinkan caaisha laga sheegaayo isagu ma ogeyn cilmulqeybka ma yaqaan munaafiqiinta arrinkiiya faafiyeen dad saxaabadii ka mid oo ahlu beder oo mu'miniinta dhab tahay baa warkii wax ka qaaday oo aaminay waa qiso la yaab la wey dadka mar gobol wara isla dhex marayaan saasaa layidhi saasaa layidhi sida loo wadwado qofka haddaanu dhowrsan qof mu'minoo ilaahay ka baqa ayaa gala marka dambe qofkii mu'minkaah warkii sheegaayo oo qalda marka la arko dad kalaa rumaynayo hebelan ku kalsoona heblaan ku kalsoona warkaan ii sheegtay been baa laysku wada raacay marka marka qiso la yaab la waayo ay tahay qofku inuu aada u digtoonaado marka arinteeda uu nebiga sal slam uu weydiiyey zaynab bintu jaxsh waxay tiri wuxuu weydi maa calimti buu yidhi aw maa ra'ayti maxaad aragtay maxaad og tahay bal iiga waram zaynab bintu jaxshi caaisha maxaad ka ogtahay faqaalad waxay ti yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisa axmii waxaan ilaalinaa samci maqalkaygaan ilaalin wa basari araggaygaan ilaalin wallaahi ilaahay baan ku dhaarte maa calimtu ma ogi ilaa khayran waxaan wanaag ka ahay indhahayga dhegahaygaan ilaashan wallaahi waxaan khayr ahayn caaisha kama aqaan qaalad caaisha caaisha waxay tiri wahiya waxaana weeye allatii tii weeye yacni zaynab bintu jaxsh kaana tusaamiinii ila tartami jirtay way min aswaaji nebi sal slam nebiga xaasaskiisu igala tartami jirtay yacni kaana taraa waxay arki jirtay inay igu mansilo tahay oo si gaara ayay mataqaanaa ugala tartami jirtay caaisha nebiga sala alla alay salam oo uma arkaynin yacni marka marka waxay dhahday buu yidhi facasamaha caaisha odhanaysa radi ta waxay tihi facasama waxaa ilaaliye haa iyada zaynab bintu jaxsh allaahu ilaahay baa ilaaliye oo ilaahay muxuu ku dhowra bilwaraci alla ka cabsi taqwo ilaahay baa reebtay u fiirso marka zaynab bintu jaxsh iyo caaisha umulmu'miniin waa laba xaasoo laysla qabo waxaana xaqiiqoo dhab ahaana laba haween marka laysla qabo waxbaa dhex mari kara hadday isku meel ku nool yihiin hubaal wey wax dabiiciya wey marka weliba zaynab caaishay la tartami jirtay radia allahu tacaala canha qadar weyn bay lahayd saasay taa maalinta ee aragta caaisho dadku waxay ka sheegayaan iyo waxa laga yidhi ka faa'iidayso ma dhihin wax uun ka sheeg ma dhihin magaca ilaahay bay ku dhaaratay waxaan wanaaga inaanay ka oqon dhegeheedana arkin waxaanay arkin aanay maqlin aanay ku hadlaynin caaisha umulmuminiin waxay tiri ilaahay wuxuu ku ilaaliyey alwarac ilaahay warac buu ku ilaaliy alla ka cabsi marka meeshan waxaa laga qaadanayaa gabadha mu'minaddaa inay warac yeelato qofkan waxbaa kaala dhex maray waa necab tahay maantay dagan tahay maanta wax ka sheegi kartaa ha u hadlin ha ka sheegin ilaahay baa ku xisaabina waxaadan maqlin arkin afkaaga ka xiro dhegahaaga ka xiro ma ujeedaa asalka waxa weeye qofka mu'minada inaad wanaag ka malaysato hadallo fara badan oo kaftama oo loo yidhaahdo oo waxa weeye mu'minaadka qaarkood yidhaahdaan fasahaad fara badan baa ka dhasha qofku inuu afkeeda iyo dhegaheeda ay ilaashato ma ujeedaa xataa qof hadday wax kaa soo gaaraan wax ka qaldan yihiin intaad meelaha ka odhan lahayd haddaad bagelayid baabka waxaa roon iyadii intaa u tagtid aad tira walaal warkaasaan maqla waxmaa ka jira maya hadday ku tiraad meesha a uga tagtid hadday jirtana a uga nasiixayd halkaana a waartid marka waxaa laga qaadanayaa waraca alla ka cabsigu qof kastoo u badbaadiyo weliba marka wakhtiga fidnada la joogo waxaa kaloo ka mid a dhaqankii saxaabiyaadkii nebiga sala allahu caleyh wasalam sadaqa badida aada bay u sadaqa badnaayeen ilaahay subxaanahu watacaala dartiisa waxula bixi jireen wa can caaishata um almuminiin waxaa laga wari radi allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam ilaahay rasuulkiisu waxa uu yidhi asracukunna lixaaqan bi atwalukunna yadan asracukunna kuwiina haweenow idinkuwii degdegta badan lixaaqan haleelid bi aniga ay soo haleelaan waxa weeye atwalukunna kuwiina idin dheeri yadan xagga gacanta kuwiina idiin sadaqada badan ayaa haweenow aniga iisoo gaari og oo iisoo iisoo haleeli og jannada yacni qaalat waxay tidhi caaisha odhanaysa fa kunna yatataawalna waxay way ku tartami jireen ayatuhunna midooda atwalu yaddan gacan dheeroo sadaqa badan qaalat waxay tidhi fa kaanat atwaluna waxay ahayd tan noogu dheer yaddan xagga gacanta zaynabu yani zaynab bintu jaxshi wa liannahaa waa zaynab bay tihi zaynab liannahaa kaanat tacmalu biyadiha watasadaq waayo iyadaa shaqaysan jirtay gacanteedii ku xamaalo jirtay waana sadaqaysan jirtay akhrajahu imaam muslim marka nebiga sal slm xadiiska wuxuu ku tilmaamay haweenka kuwa nebi sal slam u haleeli og oo darajadaa sare janno inay galaan iska dhaafeen nebi sal slm ugu degdegi og inay yihiin kuwooda sadaqada badan markay arrintaa maqleen saxaabiyaadku way ku tartami jireen xataa nebiga caleyhi salaam xaasaskiisii waaye waxaa ugu sadaqa badnayd marka zaynab maxaa yeelay iyaduu xamaalo jirta tacmalu biyadda gacanteeda ku shaqayn jirta maujeeda waana ka sadaqaysan jirta marka meesha waxaa laga fahma gabadha mu'minadda ah inay sadaqada badsato bal nebigu sal slam si gaaro haweenka wuxuu yihi tasadaqna buu yidhi waa tasadaqna wax sadaqaysta waxaan idin arkay naarta inaa u badan tihiin kufrigiina daraadi yaa rasuulalahi tiri mid kamida saxaabiyaadka kufrigeena wuxuu nebi sal slam raggaa ku kufridin ninkiinu soo wax u samaynayo hal mar bay waxsi ka noqon weligaa wax khayra ma samayna ku dhahdaan wax sadaqaysta ujeeda aw kama qaala caleyhi salaam marka in ay mu'minaadku ay sadaqa la baxaan ilaahay darti ula baxaan ha lagaa sheega aanay ula baxaan naar ha kaaga noqoto waxaad kaga difaacato ay noqdaan ilaahay kugu badbaadiya ha noqdaan dunuubta kaa dhacda allah kugu dhaafo ha noqdaan sadaqada inay qofku la baxdo ilaahay dartiis waxaa ka mid a dhaqankii saxaabiyaadka cajiibka ah markay noqoto qadarinta waalideynta aabbaya hooyo markay noqoto sida loo qadaro loola dhaqmo bal qof kastoo isweydii arrimaha laga soo hadlay maxaad kaga dhaqantaa waxaa tusaale u ah faatima binti nebiy sala allahu caleyh wasal nebi sal slam gabadhiisii faatima ahayd umulmuminin caaisha waxaa laga wariyey radia allahu tacala canha annaha qaalat waxay tidhi maa ra'aytu ma aanan arkin maa ra'aytu ma aanan arkin bay tidhi caaisha axadan qof kaana ashbaha kaga ekaa nebiga sal salam samtan xagga edebta wa hadiyan xagga hanuunka wa dallan xagga akhlaaqda samtiga iyo hadiga iyo dalliga intuba waa kelimooyin isku macno dhow oo tilmaamaya qofka muuqaalkiisa guud oo khushuuc iyo deganaanshu ay ka muuqato hadalkiisoo dabacsanaan ay ka muuqato akhlaaq wanaagsan oo soo dhoweyn leh ay ka muuqato ayaa la yidhaah marka waxa weeye bisamti ilaa maa yura cala alinsaan min alkhushuuc watawaaduc lilah samti waxaa laga wadaa qofku waxaa ka muuqda oo ilaahay u tawaaduco qof isla weyn isla kibirsan maaha oo ilaahay u khushuucsan yahay qofka salaada ka baxa khushuuca ka muuqda qof khusquslaaya maaha saasoo kale qof waa qof khushuucsan waaye wa bilhadyi waxaa laga maa yataxalaa min asakiinati walwaqaar hadyi waxaa laga wadaa qofku waxa uu ku sugan yahay oo xasilooni iyo deganaansho ah deganaansho iyo xasilooni ah wa ilaa maa yasluku min almanhaji almardiy iyo manhajka dariiqada uu ku sugan yahay ee laga raali yahay wa bidallin waxaa laga wadaa xusnu lkhuluq wa lutfu alxadiid dabeecad wanaaga iyo hadal jileeca hadal ficnida marka faatima radia allahu tacala canha nebiga sal ll slam ayadaa ugu ekaan badneed dadka marka laga hadlaya arrimaha isaga muuqaal ahaan dabacsanaan alla ka cabsi ahaan khushuuc ahaan edeb ahaan deganaansho iyadaa ugu dh birasuul slam min faatima ma aana arkin bay tiri radia allahu canha kaanat waxay ahayd idaa dakhala hadduu galo idaa dakhala hadday u gasho calayhi nebi sal slam ay u gasho nebi gurigiisa ugu tagto faatima qaama waa istaagaya nebis ilayhaa faadima wuu istaagay fa akhada waa qaadaa biyadiha gacanteedu qabanay wa qabalaha wuuna dhunkanay wa ajlasaha wuxuuna fariisanayay fii majlisihi meeshiisuu fariisanayay nebi sal slam marka gabadhiisa faadima usoo gasho saasuu u qadarin jiray intuu u istaago oo gacanta soo qabto oo iyadana dhunkan jiray meeshiisu gogishiisuu fariisan jiray bal u fiirso waalidka saa ilmihiisa u qadariya ilmahaasay u jeclaanayaan raad weyn bay uga tegayaan wa kaana wuxuu ahaa idaa dakhala calayhi hadduu nebi sal u soo galo iyada faadimo marka u yimaado iyaduna qaamat ilayhi waa u istaagi jirtay fa akhadad waa qabanayday biyadihi gacantiisa fa qabalatu waa dhunkanaysay wa ajlasatu waa fariisinaysay fii majlisiha meesheeda haddaba meesha waxaa laga faa'iidi waalidka hooyo iyo aabbo sida loo qadariyo hooyo iyo aabbo sida loo qadariyo imise gabdhaha mu'minaadka ka mida baa hooyadeed markii usoo gasho u muujida ixtiraamka gaarka ah gacan qabasho dhunkasho naxariis u tartiibin meel fiican fariisisho imise wiil baa saa yeela mise hooyo qol baa lagu soo xiraasaa laga taga marka arrintaa in aada iyo aada loo ogaado waa saxaabiyaadkan ka qaadanaynaa faatima bintu rasuulillaahi radia allahu tacaala canha aan ka qaadanaynaa wa sala allahu calaa nabiyina moxamed waalihi wasaxbi ajmaciin walaalayaal waxaa ka mid a dhaqanka saxaabiyaadka faraha badnaa alsabru calaa camali lbeyt wa khidmati alahl dulqaadka ay u lahaayeen hawsha guriga aad garanaydeen culayska ay leedaha farabadnideeda weliba ciddii owlaad leh iyo ninkeeda ay u khidmeeyaan yacni bal faadima laftirkeeda radia allahu tacala canha aan ka soo qaadano siay guriga ugu adeegi jirtay una dulqaadan jirtay akhraj alimaamu bukhaari wuxuu soo wariyey can caliyin radia allahu tacala can cali waxau yidhi ana faadimata in faadima atat inabiya sala allahu calay waslm nebiga u timid tashkuu ilayhi iyadoo uga dacwoonaysa uga sheeganaysaa yacni ka sheeganaysaa muujinayda maa talqaa waxa ay la kulantay fii yadiha gacanteeda oo min araxaa oo raxaa ah raxaaga waa mooyaha ama kal iyo mooye waxaan raashinka lagu shiidaa leedah yacnii laba alwaaxa lasoo qaadan alwaaxa la dhigi sida saxan camala raashinkii qamadigii iyo masagadii iyo waxaas baa lagu shubi alwaax kalaa lagu shubi midaa lagu xiri waa lagu wareejin adiga waxa waaye waa cuntadii la tumaaya raashinkii mooyaha iyo waxa lagu tumaaya kasha iyo wixii la isticmaali jira ilan ma jiraan hadda qaabkan fudud cuntadii loo shiidanayo gacantaa lagu shiidi jiray arrintii ka sheegatay marka gacanteediia ku baxday waa nabiga sal slam gabadhiisi faatimo ha wa balaqahaa waxaana gaaray faatima annahu jaa'ahu inuu nebiga u yimid raqiiqun addoon loo keenay falam tusaadifu lama kulmin fadakarad way sheegtay daalika arrinkaa licaaisha u sheegtay faadima markii radi allahu taala gurigii nebi sal slam timid waxaa loo tilmaamay aabaheed nabiyullaahi maxamed sal slm inaanu joogin caaishay tiri marka caaisho umulmuminiin iga gaarsii waxaa i soo gaartay in nebi sal slm addoommo u yimaadeen gabdha waxaan rabaa in wax layga siiyo maxaa yeele dhibkaana ay haysta gacmahii fiiri waa i baxeen falamaa jaaa markuu nebi sal slam akhbaratu way u sheegtay caaisha caaisha qaala wuxuu nebi sal slam cali wuxuu yidhi fa jaa'anaa waa noo yimi nebi sal slam waqad akhadnaa madaajicanaa annagoo jiifannay fadahabnaa naquumu waa aan istaagnay faqaala wuxuu inaan istaagnaan damacnay faqaala calaa makaanikuma cali iyo faadimo meeshiina joogi nebi sal slam almuhim nebi waa la fadhiistay muxuu ku yidhi nebi sal slam arrintii alla soo gaarsiiyey alaa adulukumaa cali iyo faadimo miyaana idiin sheegeyn calaa khayrin wax ka wanaagsan mimaa kii sa'altuma aada weydiisateen inaan khaadim idiin soo diro gabar idiin khidmayda oo faadimo ku caawida hawsha cunto samaynta wax idinkaga fiican ma idiin sheega waa noo sheeg waay idaa akhadtumaa madaajicakumaa jiifkiina haddaad qaadataan haddaad seex tagtaan aw aawaytumaa ilaa firaashikumaa ama aad u hoyataan gogashiinna maxaad samaydaan fasabixa alaaan waalaaiin soddon iyo saddex mar subxaan allaahi dhaha waxmadaa alaaan waalaaiin soddon iyo saddex marna alxamdulilaahi dhaha wakabira arbacan waalaaiin afar iyo soddon marna takbiirsada fa huwa isaga khayru idinkaga fiican lakum adinkumaa min khaadimi khaadim iskaga fiican walkhaadim waaxid lkhadam yaqacu calaa dakari walunha rag iyo dumarba wuu noqonaa khaadim intaas inaad samaydaan subxaan allah soddon iyo saddex mar alxamdulilah soddon iyo saddex mar allaahu akbar soddon iyo afar mar gogoshiina markaa jiiftiin firaashkiina aa ku dul jiiftiin aa idinkaga fiican khaadim intaa sameeya cajiib marka dikriga ilaahay subxaana wa tacaala saas ayuu qofka u xoojiyaa oo waxawaaye wixii uu khaadimka u qaban lahaa wax ka badan u qabtaa oo sabar ah oo alla ku xiraansho oo awoodah aakhirana isagaaba haraaba culimo waxay yidhaahdeen wa fiihi ishaaratu ilaa afdaliyati alfaqiiri saabir cala alkhaniyi shaakir xadiiskan waxaa laga qaadanaa qofka faqiirkaa ee sabra inuu ka fadli badan yahay qofka hodanka ee shukri naqa yacni cali radi allahu tacaala canha canhu iyo faadima radi allahu tacaala canha bintu rasuulillahi sal slam inay khaadim la-aan ku sabraan oo sabarka ajirkiisa helaana waxay uga ajir badnayd in la siiyo qof u qidmeeya oo ay ka mahadnaqaan sabarkaas oy sabraan ayaa ka fadli badnaa saasuuna nebigu u doora calayhi salaatu wasalaam marka meeshaas waxaa laga qaadanayaa gabadha muslimaddaa islaanta la qaba ninkeeda inay u khidmaydo adilo fara badanaana tilmaamaysa waana waxyaabaha keena waa isjacaylka wey ninkaa inuu ku jeclaado waxyaabaha keenay ka mid taha xusnul cushra mucaamalo wanaag dhaqan fiicnida muxuu ahaa inaad cunto waxwaa aada u karid war karso anigana anaa karsanahay qofba dhinaciisa ahaa waxa weeye imtixaan baa meesha yaala weliba dadka qaarkoodoo sida soomaalida waagi hore lagu oran jiray jikaha gelin soo u karsana maba yaqaanay calaa kulli xaal baaraka allahu fiikum arrinta sideedaad oo isla arintii hadda ka hadlaysay waxa weeye waxaan ka qaadana asmaa bintu abi bakr radi allahu tacala canha waa nebiga waxa weeye abubakr sadiiq gabadhiisa asmaa caaisha walaasheed waay qaalad waxay tihi tasawajanii waxa i guursaday azubayr zubayr baa i guursaday zubayr bin cawaam cashar mubashariin biljanna tobankii dadka loogu bishaaray mid ka mida waa wamaa lahu mana lahayn bay tihi fil ardi dhulka kuma lahayn min maalin wax maalah wax hantiya ma lahayn walaa mamluukin addoonna ma lahayn walaa shayin shayba ma lahayn hayra naadixin ay hayra jamalin neef jamala geela marka laga reebo wa hayra farasi iyo faraskiisa mooye fa kuntu waxaan ahaa aclifu mid u calaf raadiyo caws iyo wax u soo raadiya farasoo faraskiisa wa astaqii una waraabiya almaa roobka biyaha u waraabiya anaa u waraabiyi jiray tiri wa akhrizu una tolaayay karbahu waxaweye dalwahu dalowgiisa wa acjinu anaan u cajiini jiray tiri cajiinka waxa waa la yaqaano canjeela la cajiino habeenka lasii dhigo ujeed anaa u samay jiray asmaa bintu abi bakr radi allahu tacala canha marka meeshaas waxaa laga faa'iiday gabadha muslimadda inay ninkeeda xataa howlihii ay ka caawiso yacni geela neef geela waraabintiisa iyo faraska raashin raadintiisa iyo muxuu ahaa waraabintiisa iyo dalowgii biyaha lagu soo xiridiisii iyo waxa weeye waa shaqadii dibadda waa xataa tii guriga oo iskaba dhaafo cajiinka iyo saasoo kale way la wadaagaysa way la wadaagaysa ha yeeshee howlaha faraha badan oo gacmihii kaga baxayaan ay ku daalaydo iyada waa u cibaado hadday niyad wanaagsan ula timaado waxa weeyaan ilaahay ugu dhowaato walaalayaal waxaa ka mida saxaabiyaadka dhaqankooda layaab kala ah allahu akbar sabarka ay sabra ilaahay subxaana wa tacaala darti ugu sabri jireen xataa xanuunka xanuunka bal saxaabiyaddaa arag can abi bakr waxaa la yihi qaala xadaanii waa raawi weye xadaanii caطaa ibn abi rabax qaala qaala libnu cabaas ibnu cabaas wuxuu gu yiri buu yidhi saxaabi ibnu cabaas la yidhahdo alaa uriika miyaanan ku tusinayn imra'atan haween min ahli janna ahlu jannaha ka mida saxaabi baa ibnu cabaas la yidhaahdo nabig sal slm in adeerkii cabdullahi ibnu cabaas baa wuxuu ku yidhi ardagiisa mid ka mida caطaa bin abi rabax ma ku tusiyaa yiri islaan ahlu janna qultu waxaa yidhi balaa haa qaala wuxuu yhi hadihi almar'atu sawda islaantan madow waayo middan madow wejia islaam buu u tilmaamay middan madow adilada sheekh albani u daliishaga ka mid tahay yani niqaafku inaana waajib ahayn nacam imsa ii hartay ayib waa khatima in sha allah abshir ayib baaraka allahu fiikum marka hadihi almar'atu sawda islaantan madow wey atat waxay u timid annabiya nabiga sal l slam u timid faqaalad waxay tidhi inii anigu rasuulka alla usracu waan suuxaa bay tihi wa inii anigu atakashafu waana marada iga faydanta mar haddaan suuxmo qofka duu suuxo miirka ka tago marada ka dhacaysa ee fadcullaha li ilaahay ii bari nebigu waxay ku tidhi xanuunkaasa ahaaye waan suuxaa markaan suuxaana maradii iga waxa weeyaan mataqaana nebiga allow dharku sida waagii horena haddoo kale uu yahayna maaha qaala wuxuu nbi sal slam in shi'ta haddaad doonto sabarti waad sabri walakil janna janna waa leeda xanuunkaa isagaa haddaad ku sabarto janna ku heli inaad sabarto janna aad ku geshid wa in shi'ti haddaad doontana dacawtu allaha waxaan ilaahay baan baryi an yucaafiyaka inuu ku caafiyo faqaalad waxay tihi asbir waa sabra rasuulka alla janna wax dhaabsa maayo wey rasuulka alla waa sabra xanuunka ma jannan ku hela waa ku sabra faqaala waxay tii innii atakashafu fadcullah alla atakashaf ha yeeshee waan faydmaa marada iga dhacdee ilaahay i bari inaanay saas ugu dhicin fadacaa laha taabuu ilaahay u beri akhrajahu albukhaari marka waxaan ka ogaanaynaa hooyooyinka mu'minaadka gabdhaha muslimaadka wixii dhibaatahood maraydeen oo xanuun ah adinka idinku dhaca dadkiina ku dhaca yacni dhibaato ah faqri ah culays ah mid maskaxda mid qalbiga noloshiina mid saamaynaya haddaad ku sabartaan biidni illaahi tacaala cudurka haddaad ku sabartaan xanuunka haddaad ku sabartaan ilaahay subxaana wa tacaala janno idinkaga dhigi waxaan meesha ka qaadanaynaa saxaabiyaadka jannadu say ula weyneyd say ula weyneyd yaa rasuulallahi ilaahay io bari xanuunkaana ahaaya hayga qaado jannana hadda waxa weeye dadkan ula simana waa camal ma dhihin jannada waxay toorta meel ku hubso iyada janna rabaaytii rasuulka allow marka waxaa laga meeshaas dadka akhyaarta waxaan ku khatimayaa sagaaliyo toban mawduuc baan sheegay wakhtigaa kaa dhammaadaa laygu yidhi hal mawduuc alxirsuhunna cala atafaquhi fi ddiin waatanaafusi fii dalika maca arijaal siday ugu dadaali jireen saxaabiyaadku diin barashada weliba ragga ay ugula tartami jireen arrin muhiima jiddan waaye alxamdu lilaahi fadligiisa haweenka gabdhaha alxamdulilah masjid tawxiid meeshaan muxaadara ka baxeedu ilaahay mahadi alxamdulilah ilaahay baa mahadleh gabdho fara badan haween fara badan alxamdulilah qur-aanka si loo akhriya barteen waa akhrisan karaan alxamdulila inbay ka xifdiyeen qaar fara badan intaa waa sii dhaafeen alxamdulillah kutuba cilmiyay qaateen muxaadarooyin duruusay qaataan laga dhegeystaa lagu celceliyaa walxamdu lilah hadday ku wadaan sidaa waxa weye insha allahu tacaala khayrka aakhira adduunba u soo laaban ilahay ha sii waafajiyo marka waxaad kaga dayanaydeen arrintaa inaad diintiina barataan maaha dhaqankii soomaaliyeed intooda badan ma oon haween diin la barin habar tukata waayo ha waxba lama baraba dumarkii diinta islaamku shaqo kumala arrintaa rag iyo dumar diinta waa u siman yihin inay bartaana laga rabaa mau jeedaa masaajidda soomaaliya waxaa la yaab leh muddo dambay bilaabatay meelaha qaar masaajiddu maba lahaba qayb dumarka haba yaraatay subxaana allah qayb dumar maba lahaba waxaan xusuusa magaalaan hadda kahor tuulaan meel tegey waana dhoweyn waa labaatan shan sano ka hor waa markaan tuulo tegey waxaan arkay laakiin waa markay soo bilaabatay in diintii la baranayo haweenkii ay baranayaan meeshay fadhiyaan mataqaan wadaadka tafsiirka akhrina masaajidka ku dhex jira ragga xabadna kama arkaydo masaajid ku jiraan haweenku masaajidka qibladiisa meel bacadoo ciid badanoo bidayda oo qibladii imaamka ku aadan halkaasay dhegta ay ka dhegaysan meel duleesha xataa maaha halkaasay dhegta saarayaan marka masaajidka marka laga ima banaanka ayagoo hore fadhiya ad arkaysa masaajidka haweenka ay fadhiyaan masaajidka meel ma laha arrintaa maaha diinta islaamka maaha nebiga calayhi salaam xaasaskiisu saxaabiyaadka kale masaajidka kula tukan jireen waana kambal dhegayso intaa xataa masaajidka guud kuma aanay harin ee si gaaray nebiga u dalbadeen facan abi saciidin khudriy waxaa la weri qaalat wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi jaaءat imra'atun haween baa u timid ilaa rasuulillahi sal sl rasuulka ilahi baa u timid faqaalat waxay tihi yaa rasuul ilahi rasuulkiisow dahaba rijaalu raggii waxay la tageen bixadiidika warkaagii xadiidkaagii cilmigaaga raggii aa qaatee dhaheen yaa rasuulallah ee fajcal yeellana annaga noo yeel min nafsika nafsadaada yowman maalin noo yeel na'tiika aan kugu imaano fiihi maalintaa dhexdeed tucallimuna aadna barayda mimaa callamaka allah ilaahay wuxuu ku baray allahu akbar saxaabiyada nebi sal sl u timid rasuulka ilaahay raggaa nooga kaa batay haweenkii haddaanaa maalin noo yeel annagaa kuu imaanayna wixii ilaahay ku bar rasuulka allowna bar allahu akbar qaala nebi sal slm wuxuu yidhi ijtamacna yowma kada wakada waxaad kulantaan maalin hebel oo hebela kulma faijtamacahunna faataahuna rasuula sal slam way kulmeen rasuulka u yimid facallamahunna mima callamahu allah wuxuu uu baray nebi sal slm wixii ilaahay uu baray marka halkaa waxaan ka ogaanaynaa saxaabiyaadka nebi sal slam say diinta u bara jireen ay u danay jireen sidaa daraaddeed waxaaba kugu filanba caaisha umulmu'miniin nebi sal slam xaaskiisa caaisha waa saxaabada ugu faraha badan xagga axaadiis soo warinta haa waa saxaabiyadda toddobaad waxaa ragahoo dhan lix unbaa kasoo axaadiis fara badan ka soo warida qofka toddobaad iyadoo weya sida alimaam siyuuti uu ku sheegay alfiyadiisa waalmukthiruuna fii riwaayati alathar abu hurayrata yalihi bnu cumar wa anasun walbaxru kalkhudriy wa jaabirun wa zawjatu nnabiy mawja qofka toddobaad waa culamada qaarna waxay waaba qofka afaraad waa kuwa imrubeyt ka tiriya almukthiruuna fii riwaayati alkhabar abu hurayra yalihi bnu cumar fa anasun fa zawju nnabiyi faalxabr fa jaabirun fakhudriy almuhim caaisha umulmuminiin radi allahu tacaala canha markay ugu yaraato waa qofka toddobaad ee ugu axaadiista badan waa axaadiista la soo wariyay nebiga sal sl laga soo gudbiyey saxaabiyiintaa u laaban jira oo caaisha wax weydiin jiray marka waxaan meeshaan ka faa'iidaynaa diinta barashadeeda ahmiyadda ay leedahay faa'iidada ay leedahay iyo siday ugu dadaali jireen saxaabiyaadku marka hooyooyinka mu'minaadka ahu diintii barta gabdhihiinna bara gabdhihiinna waxa weeye xataa kuwa qaangaaray oo hooyooyinka qaarkood laga yaab inay kasoo tagaan ha ka soo tegin garabkaaga ha fadhiisato darsiga ha dhegaysato ha barato mar unbuu insha allahu tacaala waxtarka cilmigu ku soo duxi oy ka faa'iidi maadaama dersi kale u socdo intuu kan kala socdana waa wadaa insha allah marka waxaan ku daraa insha allah dhowr dhowr haddana dhowr arin waxaa ka mid ah saxaabiyaadka nebi sal slam cibaado jacaylkooda can caaishata um almuminiin waxaa laga radi allahu canha qaalat waxay tidhi qultu waxaan ilaha rasuulallah ilahay rasuulkiisow alaa naqzu miyaanan miyaanan duulaanayn haweenkii haddaana oo wanajaahida aanaan jihaadayn macaka adiga u fiirso caaisha umulmuminiin radi allahu tacala can nebi sal slm waxay ku tiri rasuulka allah haween haddaannahay maa kula jihaadno ragga unbaa ku raaci duulaanaan diyaaru nahay allahu akbar fa qaala nebi sal slm wuxuu ku yidhi lakuna ha yeeshee lakuna waxaad leedihiin haweenka haddaad tihiin axsanu ljihaad jihaadkan ugu fiican wa ajmalukan ugu wanaagsan alxaju waa xaj wa xajun mabruur xaj la aqbalo wey xaj lagu baarinimo sameeye waay ha xaj mabruur laysa lahu jazaa ila aljanna janna mooye wax kalena laguma bixiyo fa qaala caaisha waxay tii markaa falaa adacu alxaja xajka tegi maayo bacda id samictu hada min rasuuli illahi sal slam rasuulka ilaahay markaan ka maqla kadib xajka tegi maayo way tiri saxaabiyaadku marka saasay cibaadaadka ugu dadaali jireen waxaa ka mid a saxaabiyaadka ihtimaamuhuna bimustaqbali owlaadiina owlaadooda keliya inay cibaadada ku tarbiyin jireen maahee say u danay jireen owlaadooda mustaqbal fiican inay u yeeshaan weliba xagga diinta jannada ay u galaan bal u fiirso qaala anas anas wuxuu yihi jaaat bii ummii umu sulaym ilaa rasul slm hooyaday hooyaday umu sulaym baa rasuulka ii keentay qad azaaratnii qad asratnii dheh binisfi khimaariha maradeeda kala barkeedna macawisa iiga dhigtay hoose iiga xirtay waradatnii bibacdihi qaybtiisa kalena waxaa go-a iiga dhigtay faqaalad waxay ti yaa ilaah rasuulkiiso haadaa ana unaysun kani waa anas yare waay ibnii wiilkayga waay ataytuka waan kugu keena bihi isaga yakhdumaka soo kugu khidmeeye wiilkayga waaye anas yaa rasuulallahi wiilkayga hadda laga bilaabo waxaan kugu keena inuu kuu khidmeeyo ha kuu adeego weesada ha kuu keeno yaa rasuulla fadcu llaha lahu ilaahayna u bari faqaala insaas wuxuu ihi allaahumma ilaahu aktir maalahu ilaahu maalkiisa badi wa waladahu ubadkiisa badi wabaarik lahu fiihi ilaahu u barakay wajcalhu fi ljana jannadana geli ow kama qaala calayh sala salaam waa u ducay nabi sal slam anas wuxuu nebigu u khidmaynayey toban sano anas ilaahay cumri dheeruu ku arsaaqa boqol iyo soddon iyo shan sano u gaaray caruurtiisa boqol waa dhaafeen beero wuxuu lahaa faraha badan radia allahu tacala canhu jannadii nebi sal slam ilaahay u weydiiyana wuu gelayaa in sha allah haddaba meesha waxaa ka ogaanaynaa hooyadu inay ubadkeeda ay diinta ay maxaa taqaanaa ay meelow ka baran karo diintii welijeedku wuxuu ahaa anas inuu ducaysto nebiga ka ducaysto diintana uu barto alimaam bukhaari xataa qisadiisa hooyadiisaa maka geyday oo tiri hooyo halkaasaan kuga ogahay waxay lahay inta gaday oy la safartay ay tiri halkaa wax ka baro wiil agoonu ahaa imaam bukhaari baa leeyahy raximahullah waxaan ku khatimayaa walaalayaal caawa kelimaddan waxaa layidhi hadal badan ahaan ma buuxiyee waxaan ku khatimayaa isxasuusintan saxaabiyaadku iska dhaaf markay nashaadka lahaayeen oo firfircoonayeen xataa markay gaboobeen qaabay ku cibaadaysan karaan raadi jireen can ummi haani waxaa laga radi allahu canha qaalad waxay tihi ummi haani waxay tihi mara waxaa soo mara bii aniga rasuululah sal slam ay soo maray faqultu waxaan ku idhi ummi haani waxaan ku idhi yaa rasuul ilaa rasuulkiisiiyo qad kabirtu waan gaboobay wa dacuftu waana tabar yareeyey aw kama qaalad ee famurnii i amar bicamalin camal camalkaasu acmalhu aan sameeyo wa ana jaalisa walxaal ana jaalisa anoo fadhiya rasuulka allow da'ba iga daba timi waana tabar yareeye camal anoo fadhiya aan sameeyo i amar qaala wuxuu nabi sal salam sabbix illaaha mi'ata tasbiixa boqol mar subxaana allahi dheh fa inaha tacdilu laka mi'ata raqaba waxay kuula dhigantaa tactaqaniiha min walad ismaaciil boqol oo walad ismaaciil u dhiganta waxmadillaaha ilaahayna alxamdulilaahi dheh mi'ata taxmiida boqol taxmiido fa inaha tacdil laka mi'ata farasin musrajatin muljamatin taxmilina caleyha fii sabiili illah waxay u dhiganta boqol faras oo ilaahay subxaanah watacaala mataqaanaa jihaad fii sabiili illah aad ku xambaar aad ku bixiday wa kabir illaaha mi'ata takbiira qofkan qof gabooba waaye qof takbiirta xataa ugu fududa sida qof da'yar uma fududa ajirkeedu marka waa sii badana xadiid kalaa tilmaama ajruka calaa qadri nasabuk ajirkaagu hadba daalkaagu intuu la egyaha waay marka u fiirso fadligan ay leedahay marka boqol mar wakabir illaaha ilaahayna u takbiirso mi'ata mara mi'ata takbiira boqol takbiiro fa inaha tacdilu laka mi'ata badana waxay kugu dhigantaa boqol geela muqaladatan mutaqabala ood ilaahay dartii aad u hadiyeydo laga aqbalay wahalil illaaha laa ilaaha illahu dheh mi'ata tahliila boqol laa ilaha illah qaalo abuu khalif wuxuu yihi axsabuhu qaal tamla'u maa bayna asamaai wal cir iyo dhul bay buuxida walaa yarfacu yowmaidin looma kor yeelo maalintaa liaxadin cidna camalan camal afdala ka fiican mimaa yurfacu laka waxa lagu kor yeelaya ilaa an yaatiya bimidli maa atayti waxaad la timid wax lamida inuu la yimaado mooye xadiidka imaam axmed iyo ibnu maaja soo saareen sheekh alalbani wuxuu ku tasxiixiyey fi silsila iyo fi saxiixi tarkiib watarhiib hada wallahu aclam wsala allahu wslm wbaarak cala nabiyina moxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin ilaahay subxaanah watacala waxaan weydiisanaynaa bifadlihi wa karamihi inuu naga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah kuwa markay maqlaan hadalka kiisa wanaagsan raaca ilaahay subxaanah watacaala ha nagu daro saxaabiyaadka faadilaadka ahlu jannaha kuwa ku daysada ilaahay subxaanah watacaala diinteeda sabarkeeda dulqaadkeeda toosnaanteeda allahna siiyo wallahu aclam wsala allahu wbaarak calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin muxaadaradii kale ayaa jirta oo qofka muslimka ah mowqifka uu ka qaadanayo xaqdaraynta xaqdarada gaalaysiinta xaqdarada ah ee qofka muslimkaa xaqdaro lagu gaalaysiiyo bacda almaqrib marka insha allah inta ka harta waqtiga iska qaata firaaqo haddaanay jirin su-aal deg dega oo muhiima insha allah waxaa kaloo iga xasuusina maadaama ramadaanka uu soo dhow yahay hadday jirto gabarh muslimaad ka mid ahoo soonkii hore aan weli qallayn maalmaha hare inaad qallaydid waaye ha maalmaha hare inaad qallaydid waaye haddaad awoodid insha allahu tacala intaan soon kugu soo gelin wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed waalihi wasaxbi ajmaciin أيها الإخوة والأخوات انتينا كوكل من محاضرة علمية دو سيدانو كلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد